أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay madaxweynaha xukuumadda riddada jabuuti ayaa dowladda imaaraadka carabta ku eedeeyey inay qas iyo qalaanqal ay ka wado geeska qaaradda afrika wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay maamulada iyo macallimiinta iskuullada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas askarta aybin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada dhexe madaxa maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee puntland ayaa lagu eedeeyey boobka khayraadka ku jira deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri imikana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya degmada densoor oo ka mid ah goobaha xabashada duulaanka ay kaga sugan tahay wilaayada baay dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay saaka howlgal qarax ah ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi lala beegsaday askar etoobiyaan ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen askarta kufaarta xabashada etoobiya ee ku sugan degmada baar dheere ee wilaayada gedo madaxweynaha xukuumadda riddada jabuuti ayaa dowladda imaaraadka carabta ku eedeeyey inay qas iyo qalanqal ay ka wado geeska qaaradda afrika faafahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska afrika ayaa saameyn ku yeeshay awoodaha caalamiga ah ee doonaya inay gacanta ku dhigaan khayraadka dhexe cigaaga mandiqadda iyo marinbiyoodka muhiimka ah dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta ayaa la sheegay inay si xuuli ah isugu fidinayso bariga afrika iyadoo adeegsanaysa maal iyo calooshad shaqaystayaal caalami ah iyo kuwa maxalli ah ismaaciil cumar geeli oo ah madaxweynaha xukuumadda riddada jabuuti ayaa eedeymo culus u jeediyey imaaraadka carabta oo uu ku tuhmay inay qasi qulqulatooyin siyaasadeed iyo mid amni ka wado geeska afrika murtad geele oo waraysi siinaya warbaahinta r f i ee ku hadasha afka dowladda faransiiska ayaa sheegay in imaaraadka oo ku gambanaya maalgashiyo maaliyadeed uu awood militari ka samaysanayo geeska afrika imaaraadka carabta oo qaaday xablo maalgashi ah oo ay ku baxayso boqol iyo toban milyaar doolar ayaa qaaradda afrika ka wada dhoolatas istaraatiijiyadeed oo hadafkiisu yahay isballaarin militari balse boorisku qaris looga dhigay maalgashi dhaqaale ayuu yidhi ismaaciil cumar geele wuxuu intaasi ku daray in dowladaha gobolka ay walaaca ka muujinayaan saameynta ay xukuumadda abudubay oo ku leedahay dekedaha isgaarsiinta iyo arrimaha lojiistikada imaaraatiyiintu qalqal weyn iyo degnaansho la-aan ayay ku hayaan mandiqadda maalgashadan aan arkayno ma ahan mashaariic dhaqaale ee waa ujeedooyin militari oo uu halis ku gelinayo madax bannaanida dowladaha afrika ayuu hadalkiisa sii raaciyey ismaaciil cumar geele madaxweynaha xukuumadda riddada jabuuti ayaa waraysigan uu bixiyey ku xaqiijiyey in markii ugu horeysay ay iska diideen dalab uga yimid imaaraadka carabta oo ahaa in saldhig militari ka samaysato xeebaha jabuuti waxaa xusid mudan in dowladda imaaraadka ay gacanta ku hayso saddex ka mid ah dekedaha caalamiga ee dalka soomaaliya iyadoona magaalooyinka boosaaso iyo berbere ka yegleeshay saldhigyo militari halka ay maamusho marsada magaalada kismaayo mahadsanid abuushayba wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay maamulada iyo macallimiinta iskuullada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalkeen cabdiqani moxamed ayaa warbixinta warka inuu eegaya waxay ahayd dowro muddo laba bilood ah u socotay macalimiinta iyo maamulada iskuullada nidaamiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee bokool taas oo sare loogu qaadayay aqoontooda dowladda oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa ka faa'iideystay ku dhowaad afartan macalin waxayna macalimiintu ku qaateen duruus muhiim ah oo isugu jirta maadi iyo sharci xafladii lagu soo xirayay oo ka dhacday magaalada tiyoglo waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waaliga wilaayada bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaana sharaxaad ka bixiyey ahmiyadda dowladaha isagoona u dardaarmay macalimiinta macalimiintaas waa dadkii lagu aaminayay jiilka mustaqbalka iyo ubadka soo koraayo kan mujaahidka furumaha jooga iyo kan maaragtay wadaadka ah iyo kan ganacsiga ah iyo kan maamulka ah kulliba maaragtay waa maqaamkii waalidiintii bay joogaan ciyaalkii bay gacanta ku hayaan waxbarashadooda sidaas darteed baa marka in la ta'hiiliyo oo maaragtay aqoontooda kor loo qaado waana markii ugu horreysay oo nooceeda ah wilaayaadka oo dhan sida walaaluhu maktab tarbiya oo tacliim ay ii sheegeen waa tii midii ugu horreysay waaye waan u mahad celinaynaa xaragga shabaal mujaahidiin oo runtii macalimiin maaragtay khibrad u leh maadooyinkii marka annaga aan dalbanay oo hoogaa yar aan islahayn in maaragtay ragga laga soo dhiso waa maadooyinka tajriibiga ah sida maaragtay culuumta ama sayniska loo yaqaano iyo xisaabta iyo luuqa alcarabiya saddexdaas ayaan dalbanay oo wixii kaloo jawaanib ahoo iska faa'iidaysi oo jaanibi ah waa ay jirtay laakiin saddexdaas maado macalimiin oo runtii ehel u ah u qalmo maadooyinkaas inay daraaseeyaan ay noo soo direen oo ayna ku mahadsan yihiin jasaahum allahu khayran imtixaankoodaana maaragtay wax dhanba ka turjumayay oo raggu maxaan ku ihahdaa intaasay ku kolmareen dhibic sagaal dhibic shan dhibic hal ayaa warkooda u badnaa natiijada markii la akhrinayay marka aad iyo aad baan ugu rajo weynaha insha allahu tacaala in maaragtay isbeddel weyn ay keeni doonaan ilaahay idankii saaxadan maaragtay waxweyn ay kasoo kordhin doonaan raggaan mas-uuliyiin waay majaalka isaga ah iyo aagaas iyo furintaas ay muslimiinta kaga aadan yihiin ammaanadaas oo iyaga la saaray inay gutaan ilaahayna ay oga baqaan aqoontoodana aysan muslimiinta ka bakiilin oo allah subxaanahu watacalana ay u kaalmaysadaan duruufaadka iyo mashaaqda iyo dhibaatooyinka inay u dulqaataan oo taxamul iyo sabr ay sameeyaan insha allahu tacaala sidoo kale waxaa dhankooda goobta ka hadlay waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool iyagoona dardaarano kala duwan siiyey waalidiinta iyo macalimiinta dadka horumarkooda waxay ku jiraa guud ahaan gaal iyo muslimba inay wax bartaan dadkan waxbay baranayeen waxay baranayeen nadaamigii oo iskuulaadka islaamiga ah oo maktabka oo ah tarbiyatu tacliim oo waxbarashadii iyo tarbiyadii islaamka oo dhammaystiran oo laga soo qalan qaatay kutubka ilaahay iyo sunnida nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadday tahay juqhuraafigii haddii uu yahay xisaabtii hadday tahay tacliimtii kale oo dhammaystiran oo dham guud ahaan oo waxaa dadka aad baraysaan sabr ay u baahan yihiin dadka aala idin keenahayo waa dhallinyaro ama ciyaal ama waayeel ama hablo nooc walba oo dabeecad kala duwan baa idin iman doonta in ilaahay ay kaashadaan waxay ay kala kulmaan sabarkooda ay kaashadaan waalidiinta waxaan leenahay awalan ilaahay aan ugu mahadino waa waxbarasho dhammaystiran waxaan leeyahay aan ka faa'iidaysano waxyaabaha geega una hortayna laakabandhakii ogoon e aran eedeed bulshadan anfacaasu walbarashada haddii la hormari ummata hadaaradee ina hormaraas goofmay weydiyo maana ilaahi subxaana wa tacaala hineen ziyaadii may kale baan dardaarmay may buwaah weelidiinta runtii geegkama ilaahay ka mahsanyaa harakatu shabaal mujaahidiin iyo og aduukiina la degaalimahayta iyo hatan dhanagu hatana may baan idinku diyaariday maanaha maktab watarbiya watacliim oo lain diyaariyay maanaha in isaga jiilka ummata laka hisaabtamo in isa dhas ya lain diyaariyay mar walba maybu hala dardargeliyahay waa maclimiin lahatayay namin yahow awlaaditiin wal ay siin barooy waa siin diyaari walala siin baraanu kitaabka ilaahay sunnada rasuulku ku faa'iidaysada fursaddan aysan moodnay waa mid ka mid ah dowraadka sare loogu qaadayo wacyiga iyo aqoonta macalimiinta iyo mas-uuliyiinta iskuullada nidaamiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntii madaxa maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee puntland ayaa lagu eedeeyey boobka khayraadka ku jira deegaanada oo maamulkaasi ka arrimiyo walaalkan casaam carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya guulee saalax barre oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaarasan maamul goboleedka shahadala dirirka ee puntland oo ka hadlay magaalada garwe ayaa eedeymo xooggan u jeediya siciid dani murtad guuleed oo hore iskugu soo taagay xilka maamul goboleedka riddada puntland ayaa sheegay in maamulkaasi uu shirkado multashaqaa u soo kiraysay boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed ee ka buuxa waqooyi bari soomaaliya guulee saalax ayaa sheegay in maamulka riddada puntland uu ku dhow yahay inuu noqdo shirkad u shaqaysa siciid deni iyo qoyskiisa sida uu hadalka uu dhigay waxa uu dhanka kale sheegay in murtasiiciid cabdulaahi deni uu ku jiro qorshe sharci darre ah oo uu ku xaalufinaya khayraadka rabbaaniga ka buuxa deegaanada uu ka arrimaya maamulkaasi si gaar ah gobollada bari iyo sanaag isagoona usoo karaystay buu yidhi shirkado caloosha u shaqaystayaal ah maamulkii puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqaynaysa xubno ka mida qaraabada dhow ee madaxweyne siciidani waxaad la socotaan hadda in la qorshaynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagula soo baxo in la soo karaystay kambiniyo caloosha u shaqaystayaalah in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada sanaag iyo bari murtad guuleed saalax ayaa doorasho gaaleedkii u dambeeyey ee lagu tartamayay hoggaanka u sarreeya maamulkaas la galay murtad siciid deni wuxuuna hadda ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn u mucaarasan madaxa maamulka fadhigiisu yahay garowe aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay gun iyo gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulaanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu